waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo hilibka kalluunka kawaanka magaalada jowhar qiimaha hilibka kalluunka ayaa ku yimid isbeddel waxaana uu hoos uga dhacay qiimihii hore ee la iibin jiray sida ay sheegeen ganacsatada waxaana ay u aaneeyeen sababo la xiriira kalluunka oo aada loo keenay suuqa isticmaalkiisa oo yar qeybaha hore ee bisha ramadaan wallaahi nin kastoo tabartiisa waaye ninkii toban kun wato ninkii labaatan wato hal doolar ninkii wato hal bar ninkii wato laba doolar ninkii wato hadba soo kala weynyaa qiimaynta saas loogu kala gadaa gaar ahaan malaayo oo huubiga saddex meel camalaa laga keenaadee dhinacan oo gaalaaf xigta waa laga keenaa bibaxda dhinacan waqooyo caligeniya xaggeeda waa laga keenaay koonfur waa laga keenaay adee hadbana soo ilaahay qofka ugu soo sahla waa aloo kaystaa toban shanta hadda oo horeyso macnaa dagsas dhaxa muku ahaa laakiin toban shanta dambo si fiican u kala socdaa saas waa macnaa xaaladiisa wallaahi dadka qaarkiisa waxay ku leeyihiin macnaa onuu leeyahy ku leeyihiin macnaa onkiisa zaa'id ee markaa dadka qaarkiisa soon hadii lagalama isticmaalaan dadka qaarkiisa sas dhaxa muku ahaa sambuuska macnaa waa laga sameeyaa ayadoo sambuuskas laga samaynaya dadka qaarkiisa dadka qaarkiisa saas dhaxa uma jeclaan dadka qaarkiis wuxuu ku leeyahay macnaa oon zaa'id uu leeyahay ku leeyahay ku keenay oo beec fiican inaa siisid oo malaayga gadaal oo ka soo badanaya jirto oo beecii wax ku bixisay ka hoos oo lagu kala gadaayo khasaarada taasoo kale ay ka timaadaan hadda qiimihiisa wax yar waa hooseeya had waa cinta had wax yar dadka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe ayaa marba marka ka dambeeya sii fahmaya waxtarka uu leeyahay hilibka kalluunka